maxamed cabdulaahi farmaajo madaxweynaha wakhti uu ka dhammaaday ee soomaaliya wuxuu ku jiraa maalmihii ugu adkaa ee siyaasadda wuxuu dalka yimid iyadoo ay dad badani sugayaan hogaamiye shacbi ah oo jihayn kara nidaamka dawliga ah abuuri kara dakhli iyo dhaqaalo fiican shaqa abuur u samayn kara dhallinyarada soo afjari doona awoodda etoobiya ee ku fiirsan gudaha soomaaliya oo ballaarin doona nidaamka dawliga ah ee ku dhisan hannaanka federaalka afartii sano ayaa ka idlaatay isagoo aan wax shaqaabuura u samaynin dhallinyarada inkastoo ay dowladdiisu sheegtay in i m f iyo wolbanki ka hor istaageen inay shaqaalo qaataan taaska sokow wuxuu haleeli waayey aragti shaqaabuura oo ka baxsan in qofku noqdo shaqaalo dowladeed farmaajo wuxuu awoodi waayey daadejinta nidaamka federaalka ah maanta waxaa gacantiisa ka maqan afar maamul goboleed ma jiro mashruuc weyn oo uu ka hirgeliyey dalka marka laga reebo waddada u dhexaysa muqdisho iyo afgooye oo ah mashruuc ay bixisa dowladda qatar awoodda ciidana etoobiya ku leedahay gudaha soomaaliya ayaa xoogaysatay tiyoo la tallaalay jacayl cusub oo shacabka soomaaliyeed u qaadeen maamulka adisababa dhaqaalihii dalka ayaa si weyn hoos ugu dhacay dakhligii dekedda iyo garoonka ayaa si weyn isu dhimay waxaana shacabku xamili la'yihiin dhaqaale xumada jirta iyo canshuurta laba aflaha ah ee al-shabaab iyo dowladda tiyo aanay labada dhinacba wax adeega ku soo celinaynin dadweynaha dhaqaale la'aanta dowladda oo in muddo ah la qarinaaya waxaa dhowaan bannaanka keenay wasiirka maaliyadda cabdiraxmaan ducaale bayle kaasoo sheegay inay sagxadda soo taabteen dhaqaale ahaan oo ay jabeen iyadoo uu sidaasi maamulka madaxweyne farmaajo ugu murgacday adeegyadii dowladnimada ayaa mar kale madaxweynuhu fooda daray siyaasad filanwaa ah oo ugu dambayn sababtay inuu dhiig daato dagaalka xukunka la xidhiira waxaa sababa siyaasad xumada qofka kursiga jooga sidoo kale xidhiirka beesha caalamka iyo soomaaliya ayaa gaaray meeshii ugu xumaa iyadoo dowlado badan joojiyeen kaalmadii ay siin jireen soomaaliya intaas waxaa ka daran farmaajo oo afartiisii sanno wakhti badan geliyey inuu dhisay ciidan isaga daacad u ah ayaa asbuucan ogaaday inuusan wax ciidana gacan ugu jirin dagaaladii ka dhacay magaalada muqdisho shan iyo labaatankii bishan ayuu farmaajo heli waayey askar si daacada ugu dagaalanta taas oo bannaanka soo dhigtay xaaladda ciidanka ee afartii sanno ee lasoo dhaafay galmudug hirshabeelle iyo ra-iisul wasaare rooble oo ahaa garbihiisii siyaasadeed ee ugu dambeeyey ayaa asbuucan qaarka hore kala baxay mashruuca farmaajo haddaba doodda maanta taagan ayaa ah maxaa sababay inuu farmaajo u jabo siyaasad ahaan iyo ciidan ahaan dadka wax taxliiliya waxay ku soo koobeen dhowr qodob kow aragtida siyaasadeed ee cariiriga ah dadku si ay kuula halgamaan waxay u baahan yihiin inay ka dhaadhacdo aragtidaada siyaasadeed farmaajo meesha uu rabo inuu soomaaliya geeyo keligiis ayaa yaqaana suurtagalna ma ahan in qaranka oo dhan khudbasiro lagu hago waxaa la leeyahay farmaajo waa awoodi waaye inuu dadka ku hareeraysan ku qanciyo soomaaliyada uu rabo sidoo kale shacabku wax fahma kama haystaan meesha uu dalka u wado taasina waxay keentay inay dad badani gadaal uga baxaan qorshihiisa labo aaminaadda awoodda ciidanka iyo midda lacagta farmaajo waxuu afar sanno jilaayay lacag ku tijaabi haddii ay suurtoobi weysana xoog ku tijaabi qorshaha nuucaana wuxuu xitaa cabsi ku yahay kuwa kula jooga oo aaminaya inaad iyagana berri u dhammayn doontid dad badan ayaa markii ay siyaasaddan arkeen gacmaha laabtay oo danahooda uun ka eegta la joogista farmaajo saddex kooxdiisa oo aqoon weysay waxaa la hiigsanayo qof ka mida kooxda farmaajo ayaa laga soo xigtay maalin walba waxaan ka shaqaynaa hebel aan bixinno iyo hebel aan la dagaalno iyo maamul hebel aan qabsanno laakiin ma naqaanno waxa aan u soconno xitaa haddii waxaasoo dhan aan ku guulaysanno waa nugu adkaatay inaan dhisno siyaasad hadaf leh oo ilaalinaysa sharciga iyo wada noolaanshaha bulshada afar la taliyaal xumo farmaajo waxaa lagu tilmaamay hogaamiyii ugu la taliyaasha xumaa ee qabta xukunka filla soomaaliya inkastoo aan la aqoonin cidda u soo aruurisay dadka nuucaan ah haddana waxaa la sheegayaa inay la taliyaashiisa tayaxumada ka sokow isugu jiraan saddex nuuc qaar mushaar ku sugta meesha qaar ku dhiirigeliya siyaasadiisa qariska tuurnimada ah iyo kuwa wax walba uu rabo ku raaca oo aan ka hor imaan karin ajendayaashiisa siyaasigu waxa uu gartaa inta uu la taliyihiisu garto shan dhaqaale xumo hogaamiyaha wakhtiguu ka dhammaaday ee soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo oo markii horeba lagu eedeynayay inuusan waxba ku cabbiraynin siyaasad balse uu iibsanaya cidda uu rabo ayaa dhowaan dhaqaale xumo ku dhacday oo ay ka istaagtay lacagtii suuqa madow lagu bixin jiray ee ka imaan jirta dowladda qatar maraykanka ayaa sabab u ahaa inay lacagtaasi istaagto markay lacagla'aani ku dhacday intii lacagta kula joogtay waa ka yaaceen farmaajo iyadoo laga cabsi qabo in dhowaanna ay qaar kale ka baxaan safkiisa lix qabyaaladda la dhex dhiga ciidanka maamulka madaxweyne farmaajo waxaa lagu eedeeyey inay ciidankii qabyaalad dhex dhigeen maraykanka ayaa mar ku eedeeyey in wax laga xumaado ay tahay in ciidankii soomaaliya la qabyaaladeeyey mar kalena qaramada midoobay xafiiskooda soomaaliya ayaa ku eedeeya arrintaas habka loo qabiileeyey ciidanka ayaa ah in taliyo walba la duldhigay qof aan xil ahaan ka sarraynin balse uga dhow madaxweynaha oo iska maamulanaya awooddiisa ciidanka tusaale dhinaca milatariga waxaa ugu xoog badan biixi iyo siciid kambaala labadaba waxaa xil ahaan ka sarreeya jarnaal odowaa yuusuf oo ah taliyaha ciidanka xoogga laakiin waxay uga dhow yihiin madaxweynaha niisa waxaa ugu xoog badan marka fahad yaasiin laga reebo nin la yidhaahdo cabdulaahi kulane weligiis ciidannimo kama shaqaynin wuxuu ahaa madaxii dabagalka saxaafadda ee xilligii ololaha ku jiray farmaajo sababta uu saraakiisha nabad sugidda ee derajooyinka sarsarahaya uga xoog badan yahay waa inuu uga dhow yahay madaxweynaha arrimahan oo ka jira dhammaan qaybaha ciidanka ayaa sababay inuu farmaajo waayo ciidan daacad u ah oo u dagaalama askartana waxaa ka muuqata inay muddo ciil la aamusnaayeen arrimahan oo dhammaantood isbiirsaday ayay dad badani u arkaan inay sababeen jabka siyaasadeed iyo midka ciidanay soo gaaray farmaajo maxay kula taadiga